weynayaa cilmi baaristii la sameeyey ee problemka kamrada waxaan u baahan nahay wakhtigeedii baan dul taagannahay maantaa nuugu horreysay waana lagu daba jiraa in kan keena iyo kuwa gata iyo kuwa gada iyo baabuurka lagu qaado iyo kuwa kaydiya iyo meesha la dhigo waxaasoo dhami inay isugu tagaan xabsiga sababtuna waxay tahay dadkii bay xabsi isugu geeyeen reer gaalkacyood oo dhan ayagoo kooban oo boqol ama labaatan ama konton anigu tiradooda ma ogi waa ogaan doonnaa laakiin ayagoo kooban baa dad boqol kun ku dhow xabsi isugu geeyey marka ayagu inay xabsi galaan waayo waxaan ka rabnaa marka dhallinyarada ballanqaadkii ahaa waa idinla shaqaynaynaa waan bilownay laakiin guryaha gaalkacyo ma naqaan dadka gada ma naqaan dadka keena ma naqaan baabuurta lagu qaado ma naqaan indha noo noqda aan iska soo gebagabayno siddeed iyo afartanka saacadood soo socota taas waa taas waa umulkhabaa'id maanta o dhan baan ka hadlaynay shalay baan ka hadalnay xumaan hooyadeed waayo qofka xumaanta wuxuu ku kala soocaa garaadka iyo maskaxda oo fiyow oo caadiya haddii uu iska qaado haddii uu iska qaado hooyadiis kama yaqaan qof kale cunugiisa kama yaqaan qof kale gabadhiisa qof kale kama yaqaan daris ma yaqaan qaraabo ma yaqaan xishood ma yaqaan qofkaasi marka waa qof dhintay oo khabaa'is oo dhan iyo xumaan oo dhan ay isugu tageen waxaan rabnaa marka inaan iska qabanno iska qabanno fursaddaanna ka faa'iidaysanno beri subax iyo caaway taliyaasha booliiska waan u yeernay waxaan nidhi taleefanadooda ha la soo waco guryihii lagu gadi jiray waa laga goreejiyey qaarkood xal oo dhan bay warwareejinayeen in qaar tuulooyinkaa la geeyey nimanka bulshadaan oo dhan ka baqaysay booliiskii caadiga ah joogaa ka howlgalaya xataa cid kale hadda ma gasho laakiin awoodda meesha taallaan dadku awooddooda is arag xirsi awooddiisa ma arag guddoomiyaha gobolku ma arag booliiska meesha joogaa ma is arag bulshada lafteedu ma is arag boqol kun oo qof suurtamal suurtagal maahan konton qofood inay xabsi geliso marka arrintaas waa idinka sugaynaa teleefanadiinna qofkii baqaya message ha soo diro s m s ka ha soo diro lacag kuguma fadhido meeshaas gurigaas hebela tilmaan fiicanna bix askartana ha lubin taas waa middaas guud ahaan galmudug waxaa ka dhacay oo ku wadnaa oon uga nimid xamar iyo siyaasaddii dalka oon fiirsan weynay oo nala xumaatay inaan matelno meel dadku tobanka galabnimo ama shanta galabnimo ay xabsi gelayaan oo inay deegaankeenni noqoto meel ramadaanka dumarka la kursanayo way nala adkaatay inaan meeshaas matelno oo aan dhahno deegaan doorashaan leenahay aan matelno taasaa waxay keentay inaan nimaanno oo howlaha asaasiga u ah deegaankan xasiloonidiisa iyo horumarkiisa annaga ma ahan meesha adduunku hadda aan ka hadlayno inaan nabad helno adduunku wuxuu ka gudbay goor hore shan boqol oo sano dowladaha qaarkood baa nabaddoodu ay gaarsiisantah qaar baa siddeed boqol oo sano gaarsiisantah basic weeye biyaha iyo in laga hadlo nolol iyo iyo nabadgelyo iyo socodka in la socdo iyo waddo in laga baqayo waxaas adduunku waa ka tallaabsaday waxayna dhaafsiinaysaa marka taasi wix allaaliy wixii horumar ahaa galmudug reformka ku socdaa waxay tahay inay dad caadiya maamul caadiya maamul basic neediskii qofku uu haysto baahiyadii guud baahiyadii asaasiga ahaa oo waxyaalaha horumarka inta laga gudbo lecture in loo gudbo guryo waaweyn baabuur waaweyn shaqooyin mashaariic la abuurto halkaasaa la rabay in laga fekero ee ma ahayn in laga fekero galabtii casarkii ma mari karaa eewaddada ehabeenkii kuwa alkulaystayaal ah nin xaaskiisii ka umushaa waxaa la yidhi habeen bartamihii sakbarkii intay istaajiyeen ayuu ilaa subaxii iska taagnaa qorye geesaha uga qabteen mana dhaqa haddaa dhaqaad waa kugu dhufanaynaa yidhaah waa iska sheekaysan halkaas iska fadhiyaan asaguna meeshaasuu taagan yahay de bulsho sooca- noocaasi runtii een- een reer banu israa'iil baa waxaa lagu lacnaday kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh yacni iskama reebeyn munkar iyo wax xun oo ay samaynayeen markaasaa lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil waa la nacnaday sababto ay tahay xumaanta iska badaada in lagu taageero waan la yaabnay ciidan meel weeraray oo maleeshiyaada xerab ciidankii danab ay fadhiyaan weeraray ayaa odayaashii iyo ummaddii oo dhan ay taageeraysaa ila waa wiilasheennii waa xaniyaheenni hubkaan orada ruxaniyaada waa kugu yaallaa hadduu wax tarayana kuwaanu dhalay waxna waa tari waayeen ummaddii bay baabi'iyeen waxaan rabnaa marka reformka iyo isbeddelka bulshadu haddaysa qayb ka noqon askari meel taagan ma noqon waxba ma samayn karo bulshada tunis wiil jaamacad ka baxay oo shaqo waayey oo gaari gacan gadanayey oo nin booliisii gaari gacankii ka qaatay ayaa isgubay maxamed bucasiis waa isgubay madaxweynihii dalka waa baxay rajiimkii tunis oo dhan dibaddu u carar wiilkaas awgis masar the same iyo meelaha libiya iyo dhulka o dhan suurtagal maahan marka in bulshadu ay iska qaadato habbi isaga noqoto oo aan ka sheekayno wax tiradooduna yar tahay dhagaxna aan ku dili karno weliba la yidhi hala reebo isbaaro iyo khamri iyo maaragtay mooryaan iyo qori iyo tignico waxaa ka jiraysa waxaa ka xoog badnaanaysa midda sharciga ah galmudug ay yeelanayso inay ka xoog badan tahayna waxaa muujinaya tignikada halkan baabuurta halkan joogay iyo ciidanka iyo ciidanka kaleoo ka soo horjeedaahi isma iskuma dhigmaan cuduud iyo awood sidaas intaas yarta ay bulshadu u baahnayd waxaan marka rabnaa inaan soo gebagabayno cahdigii madoobaa oo aan u gudubno in dadkaani dekada ay helaan mashaariicdii la hor taagnaay oo dhan ool maaragtay xarumihii o dhan waa la degan yahay meeshaan aan maamul ka jirin xirsi raalli hayga ahaado maayarka yacni xarumihii lagu shaqayn lahaa ayaa waxaa la yidhi xarumo ijaaraha lagu jiraa isku dawayaasha wasaaradaha qaarkood xarumihii dowladda lagu talagalayna wadaad niikinaya iyo mooryaan